haweenay u dhalatay dalka sweden ayaa goor dhoweyd lagu dhaawacay agagaarka lambar afar ee magaalada muqdisho kadib markii rag hubaysan ay weerareen gaari ay saarnayd laba qof oo kale oo la socday haweenaydan ayaa la sheegayaa in lagu dilay weerarkaasi weerarka ayaa sheegaya in dablaydan ay weerarka geysteen xilli haweenaydan iyo dadkii la socday ay ka soo laabteen jaamacadda soomaaliya qaybteeda lambar afar oo ay booqatay cabdishakuur cali axmed oo ka tirsan ardayda jaamacadda soomaaliya ayaa goobjoog ka ahaa falkaasi dilka iyo sida ay dhaawacyadaasi u dhaceen
xarunta jaamacadda somali university ee magaalada muqdisho oo qaybteeda lambar afar ayaa waxaa ka dhacay shil inta badan ay ka naxeen ardayda jaamacadda iyo mas-uuliyiinta jaamacadda somali university ee magaalada muqdisho kooxaha hubaysan ayaa waxa ay weerareen haweeney u dhalatay dalka sweden laakiin asal ahaanteeda ay mas-uuliyiinta jaamacaddu aanay ii xaqiijin waxaa shilkaasi gabadha lagu dhaawacay lagu dilay oo kooxaha hubaysan ay dileen ruux ahaa turjumaankii gabadha oo lagu magacaabi jiray cabdiraxiim jaalle waxaa sidoo kale shirkana ku dhintay allahu naxariiste staafkii gabadha maanta lagu dhaawacay meel konton tallaabo u jirto qiyaastii xarunta jaamacadda somali university ee magaalada muqdisho dadka dhaawaca iyo iyo dilka geystay ma la garanaya waxay yihiin lama garanayo kooxaha hubaysan oo gaari nooca nooxada ah watay oo markii abaare lix laba iyo tobankii duurnimo iyo qadar labaatan daqiiqa ah xilliga magaalada muqdisho xilli ay gabadha iyo weliba dadka la socday geeriyooda ay kasoo baxeen jaamacadda xarunteeda lamber afar oo meel aan ka fogeyn ayay kusoo weerareen marka marka weerarku u dhacayay waxa ay ahayd xilli ardayda xataa ay markaas siminaar kasoo kala dhaqaaqeen ardayda jaamacadda qaar kamid a ardayda oo siminaar kasoo baxay ankii waa iga hor imaadeen marka shilka markuu dhacayna aniga meesha meel u dhowo baan ku sugnaa markii weerarku u dhamaaday gabadhii waxay kasoo baxday gaariga iyadii gabar kale oo iyana soomaali ah oo da-yar oo iyada la socotay way kasoo carareen gaariga markay kasoo carareen jaamacadda albaabkeeda albaab ku dhawaay bay gargaraaceen oo iyadana ay ku jireen dad hubaysan oo iyaguna gurigaas joogay oo ila muuqda guri ay mas-uuliyiin degan yihiin markii ay kasoo baxdeen waxa ay kuwa guriga xabadaa lagu soo riday way kasoo laabteen jaamacaddii albaabkeeda anagoo taagana qof kale oo kamid a dadka mas-uuliyiinta jaamacadda ama dadkii magaalada keenay ayaa garab kasoo qabtay iyadoo dhaawaca waxa uu soo geliyay gudaha jaamacadda soomaaliya qeybteeda number afar markaas kadib gabadhii dhaawac ahayd ee swidishka ahayd muddo toban daqiiqa ah ama ku dhawaad ayaa waxaa lagu hayay gudaha xarunta jaamacadda somali university inkastoo dhaawaceedu ila muuqday mid fudud ayaa haddana waxaa markaasi gudaha jaamacadda loogu sameeyey baxnaanin aan sidaa u burneyn kadibna waxaa loo qaaday sida ay sheegeen mas-uuliyiinta jaamacadda qaar oo aan la hadlay qaar kamid a isbitaalada xitaa waxay ii sheegeen isbitaalka amisom ee muqdisho loo qaaday gabadha dhaawaceeda waa gartay ilaalo intee la-eg ayay wadatay gabadha hal ruux oo staafkeyga ahaa oo marka gaari yar oo nooca susuukada ahaa la saarnaa ayay ayay wadatay isagana kooxihii hubaysnaa xabadihii la iswaadeersaday ayuu ku geeriyooday isagii tarjumaanka sidaan ku sheegay ujeedada gabadha ay u tagtay jaamacadda somali university maxay ahayd waxay ahayd maanta jaamacadda waxaa ka furmay seminaar lagu baranayay dowlad wada wanaaga oo boqolaal ka badan ardayda jaamacadda howlka jaamacadda qaybteeda lamar afar ayay ayay ka qayb gashay maanta seminaarkaas waxa uu ahaa hordhac oo seminaarka waxaa la filayay in berri iyada khudbada ay ka jeediso maanta waxaa seminaar ka hadlay ruux layihahdo yar la yihahdo rashiid cabdi maxamed oo ka socday isagana baarlamaanka sweden sida ay ardada ii sheegeen xisbiga bidix ee dalka sweden gabadhana si hordhac ayay u hadashay maanta khudbada kumaanay kordheen laakiin waa isbartay naargadeed ayay ugu sheegeen ardaydii ka qayb qaadatay seminaarka sidoo kale goobta waxaa ka hadlay cabdiraxiim jaalle oo ahaa tarjumaankii gabadha oo isaguna kooxaha hubaysan ay meesha ay ku dileen waxaana maanta ay ahaa ahayd khudbadeeda maanta ay meesha ka jeedisay mid horudhac oo ah khudbad lagu wada beri inay ka jeediso seminaarka maanta ka furmay xarunta jaamacadda ee ardayda jaamacadda qaybta lambar afar dhigata ay dhiganayeen cabdishakuur cali axmed oo ah arday ka tirsan jaamacadda soomaaliya oo goobjoog ka ahaa falal dil iyo dhaawac isugu jiray oo loo geystay haweeney u dhalatay waddanka sweden oo jaamacaddaasi khudbad ka jeedinaysay weliba dad la socday oo halkaasi lagu dilay wuxuu warramayey waryahayaga maxamuud ibraahim cali oo washington jooga